بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waaalihi wasaxbihi ajmaciin kelimadeennii labaatanaad ee qeyb ka ah duruustii tixanaha ahayd oo ramadaanka ku saabsanayd maanta waxaan kaga hadlaynaa alcashru alawaakhir min ramadaan tobanka dambo oo ramadaanka ka mid ah maadaama aan in badan ka soo maqleen ramadaan inaan ka hadalno maanta munaasab bay noqotay in laga hadlo waxa weeyaan waa fursa liljamiic tobankaa dambo nin kasta wuu u baahan yahay ninkii dadaalay inuu dadaalkii kobciyo ou dheeraad ku daro waa u baahan yahay liannahu wuxuu raadinay masiid min alkhayraad bay ahayd taas hadday tahay tobankan dambo waxa weeyaan inuu inuu dadaalo waa fursa iyo munaasabo waayo ninkii labaatankii soo dhaafnay gaabiyeyna inuu isdaba qabto ou yidhaahdo war wixii hore bay dhaafeen waa lamxilbasar bay ugu dhaafay ramadaankiie waxa ii haray waa tobankaa maalmoodne waa inaan cibaado la imaada oo i ilowsiiso ama murugtiiba iga baabi'iso gaabintii aan labaatankii maalmood aan soo gaabiyey marka labadaba waxa weeyaan fursay u wada tahay waxaan horey u soo sheegnay qisadii saxaabiga abi saciid alkhudri oo la yidhi ma nin waayeel ah buu noqday markaasuu cibaadadii daacafa sidii awal uu qabanaya wax ka badan buu qabtay markaasaa low ajmamta nafsaka xoogaa haddii aad iska nasatid waa fiicnaan lahayd markaasuu yihi hayhaata fardaha la layliyo markii tartanka lagu galo markay u dhowaadaan meeshii guusha laga gaari lahay in kasto wixii awood ay haystaan oo dhan waa bixiyaan buuri sidii ay guushaas u gaaraan aniga waxa weeyaan buu iri inta ii hartay iyo inta cumrigayga aan soo dhaafay inta ii hartaa yar marka waxaan u dhowahay buu iri hadafkii oo loo socday baan u dhowahay marka waa inaan cibaadadii laba laababa yuu leeyahay sida adinka aad leedihiin oo aad leedihiin raaxaysa ma aha marka tobanka dambo mudnaan gooni ah waa inaan siinaa tobanka dambe horta xaggey ka bilaabataa maalinka ramadaan labaatan ay tahay qoraxdeeda haddii ay dhacdo habeenkaas maalinka labaatanaad ku xigto waxa weeyaan tobankii dambaa ku bilaabatay sababtana waxa weeyaan maalinka ramadaan kow iyo labaatan ou yahay habeenka ka horeysuu ka bilowdaa liannahu shareicada islaamka habeenka iyo maalinta habeenta habeenkaa horeyso gaaladii iyo dadkan raacitaankeedii baa wixii oo dhan naga khalday maanta haddii jumca la joogo habeenka ku xigta ay kuleeyihin caawa jumca la jooga ilaa lix sac laga gaaro wa hadaa dayaac waay jimcada hadday maanta tahay habeenkeeda waa horeysaa marka saa ku xisaabsanoo haddii aad rabtid inaad cibaado dheeraadeed u khasistay tobanka dambe inaad qabatid waxaad ka bilaabay sida ictikaafka oo kale qowlka raajixa maalinka labaatan bisha ramadaan ay tahay habeenkeedaas ku xigto iyay ka bilaabataa tobankii ayib maxaan u dadaalaynaa tobanka oo dambo ramadaanka ka mid ah waxaan u dadaalaynaa lianna waxaa ku jira waxaan labaatankii maalmoodoo hore aan ku jirin oo waxa maanta wax la barbar dhigana aan jirin waa leylat اlqadri sidaa daraaddeed baa waxay tahay in xoog qofkii wixii uu qaban karo oo daacad oo dhan uu qabto shawaaqilka adduunyadan uu iska yareeyo waxaan u dadaalaynaana waxay tahay bal nebiga calayhi salaatu wasalaam fiiri annaga waataan hore ku soo ballannay wax kastoo qof mu'min oo khayr uu qaban rabo sharciga ilaahay ku saabsan nebiga xagguu iga jiraa inaad tidhaahdid waay nebiga yuusan kuula mid noqonin cid kale sheekh dariiqa iyo sheekh madhab iyo sheekh siyaasa iyo sheekh alxisbi iyo sheekh alfulaan iyo nebiga agtiisa waxay ka yihiin mar markii la yidhahdo ayagaa waxay ku wada qasban kulligood inay nebiga ku daydaan ninkii nebiga ka leexday jidkiisa cibaadadiisa waxa weeyaan caamilatu nnaasi bay soo gelaysaa marka nebigu wuxuu ahaa jiri kaana rasuulu اllahi sal اllahu alيh wasalam yجtahidu fii ramadaan maa laa yجtahidu fii gayrih kaana rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam yجtahidu fi اlcashri اlawaakhir maa laa yجtahidu fii gayriha sidaasaa sax nebiga tobanka dambo wuxuu u dadaali jiray siduusan u dadaalin inta kale oo ka soo hartoo labaatanka ah sidaa daraaddeed baa waxaan rabnaa inaan ku baraarujinno cashrul awaakhir waxa weeyaan waa dhuuxa bisha ramadaan wa walidaalika qofkii horta marka ugu horraysa ilaahay kuma hadi inuu bishii ramadaan ku soo gaarsiiyey haddana tobankii dambe ilaahay uu ku gaarsiiyey waa nicmo dadoo dhan ayna helin ayna dhici doonto marar badan aadan heli doonin oo fursadaan hadda maanta aad haysatid birri ma haysan karaysid dadka yowmaalqiyaama markii la tusiyo ninkii wanaag sameey iyo ninkii xumaan sameey waa wada shallaynaya liannahu ninkii wanaag sameey markaan ka soo qaadanno waxyaaro cibaadahoo dhib weynna aan ku qabanin iyo wuxuu arkayaa darajaad aad u dhaadheer inuu ku gaaray markaas wuu shallaynayaa oo wuxuu isleeyahay war haddaad bisaanba ay ahayd imisaad aad midaan oo kale aad keeni kartay intaad adduunyada joogtay yowma alxasra lagu magacaabay waa maalinta shallaytada ah marka adiga hadda fursadii baad haysataa fursadaas waa inaad ka faa'iidaysa kowsaan uga faa'iidaysanaya horta waa inaan iska yareeyaa waxyaalaha shawaaqilta oo nafta shuqlinayo waxyaalaha mulhiyaadka oo naftaada eh, maxaan ku idhaahdaa eh, mashquulinayo waa inaad iska yaraysaa maanta waxaanu ognahay dadkii hore waxay ka sheega jireen boqolaabkeeda annagana haysato teleefoonkaas yarbaa adduunyadii oo dhan intuu soo guriyo gurigaada kugu soo geliyey marka haddaad xataa adan u isticmaalin xumaan khayrkii waxa weeyaan wuxuu kaaga baabi'inaa boqolaal macaarif ood leedahay oo asdiqaa ood istaqaaniin aan nimba war kuu soo diraa nimba warqad buu kuu soo qoraa nin kastaba casiis caleyka jawaabuu kaa rabaa jawaabtaasaaba wakhtiga kaa qaadaysa adoon macsiba ku gelin yaaba waxa weeyaan boqolaal qofoodoo maanta haddii aysan teleefoon iyo wax jiri lahayn inaad ismaqashaan adkaan lahayd yaa maanta oo dhan adiga yaa yaa kula joogto oo kula sheekanayso nin kasta wuxuu soo maqlay buu rabaa inuu kula wadaagsada marka way ka duwan tahay wakhtigii hore iyo wakhtigan hadda sida wakhtiga loo ilaaliyo shawaaqilka la isaga ilaaliyo way ka duwan yihiin walidaalika waxaa la rabaa qofkii inuu tobankan diyaargarow weyn inuu sameeyo bixusni alistiqbaal oo waa mahay istiqbaalkii cibaadadii markaad gelaysid waxaa la rabaa nafsiya fiican ilaahay baad is hortaagaysaa khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin inaad isnadiifisid isbarfuunisid dharka ugu fiican aad qaadatid cibaadada ilaahay wax laysku qurxiya iyadaa ugu wanaagsan ayib waxaa sii dheeraad ah maadaama dadkii ay badan yihiin meel kastoo dadka isku badan yihiin dadka way isku soo shiirayaan walidaalika jumcada waxaa loo sunneeyey in la qabaysto low annakum tatahartum liyowmikum haadaa buu nebiga yidhi maalintaan haddaad issoo tahaaro qaadan lahaydeen liannahu haddii dadkii isku cariiri noqdaan dhulkii uu kuleyl yahay waa isku wada shiiraan dhidid baa wada imaanaya marka in adiga xaggaada dhib aysan kaaga imaanin dadki adiga xaggaada dhib waa inay dadka uga gudbinooda adiga aada wanaag aad kula dhaqato nin carfayo wanaagsan oo aad inaad ahaatid haddaad dad mu'miniin aad dhibtid ka waran oo aad basal iyo sigaar iyo balaayo intaad soo cabtid ay dadka neefsan waayaan safka kuugala jiray waxa weeyaan bedela maad khayr helaysid waxa weeyaan dembi baad ku dhacaysaa marka saas hadday tahay cibaadada waxaa ugu wanaag badan ilaahay waxaa loogu dhowaada kalaamkiisa qiraa'at alqur'aan haddii aad markii hore juz akhri jirtay laba ka dhig haddaad saddex akhri jirtay afar ka dhig haddaad afar akhri jirtay shan ka dhig sidaas waay liannahu ramadaan waa mowsim lqur'aan shahru lqur'aana ba la yidhaahdaa liannahu qur'aanka sooga degitaankiisa yaaba ka bilowda bisha ramadaan ilaahay inuu kusoo dejiyo weliba tobanka damba qayb ka mid uu kusoo degay lidaalika qiimaha uu ramadaan u leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil wuu la kulmi jiray habeen kastoo ramadaanka ka mid ah lays muxuu kula kulmi jiray limudaarasati alqur'aan qur-aanka inuu la muraajaceeyo o la akhriyo marka ramadaan iyo qur'aan cilaaqo weyn baa ka dhaxaysa oo qofkii muslimka aysan ahayn marnaba inuu iloobo qur'aankiina waxaad ku dartaa tadabbur inaad macnihiisa xaawishid inaad fahamtid haddana haddaad macnaha fahamtidna isku saxdid camalkaadi yacni waxba keeni mayso qur-aanka haddaad akhrisado waxba aadan tadabburin macno weyn oo ku- aad ka faa'iidaysa ma laha haddii aad tadabburtid oo wixii aad ka fahamtay aadan ku dhaqminna waxba aydana keeni mayso marka wixii way isdaba yaallaan waxaa la rabaa midba midka ka ratib mayo inay sidai tahay aada u fulisid ayib sidaa daraaddeed baa waxaa weeyaan ee, qofkii waxaa fiican inuu mudnaan siiyo bisha ramadaan oo qur'aanka si gaar ah haddiid qur'aankii ka daashid maanta waxa weeyaan asagoo qur'aankii sajilan oo ashrida ku sajilan buu yaallaa ee bitartiib u dhegeyso assaamicu kalqaari qur-aankii markii laakiin aadan wax kale ku dhex wadinood intaad fariisatid inaad dhegaysatid waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun raxmadaas ilaahay baad ku helaysaa laakiin dad baa waxaa weeye gurigeed ay ka shaqaysanayaan waa heeysayaan qur-aankiina waa daaran yahay hada nooc min alicraad can alqur'aani waa qur-aanka waxaa la rabaa mar haddaad daartid inaad dhegaysatid dad baa gaari bay ay shidayaan marka saaxiibkiisna waa iskala sheekaysanaa qur-aankana wuu shidan yahay la qur-aanka iska dami haddii kale aamusoo qur-aanka dhegaysta marka taa waa mid weeyaan waxaa kala doonayaa alijtihaad fi طaacaat lannu طaacada qur-aan keligeed ma ah waa badan tahay qiyaamay leedahay oo inaad salawaad dukatid inaad ilaahay baridid inaad ilaahay xustid wixiid keli kartid ilaa aclaa darajaat al- alcibaada min aljihaad sidaad og tahayba nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray kaana الnabiyu idaa dakhala alcashru shadda mi'zarahu waaxyaa leylahu waiqada ahlah yacni dhaqanka nebiga uu lahay calayhi salaatu wasalaam tobankaa dambe waxay ahayd haddii tobanka dambe ay soo gasho guntiga buu dhiishi isaga dhigi jiray macnaha cibaadada u tafaxaydanay wixii kaloo adduunyo ah dumar iyo wixii lahal adna aad buu uga fogaanay wa axyaa leylahu habeenkana waa noolaynaya oo cibaaduu ku noolaynaya wa ayqada ahlahu ahalkiisana waa kicinaya zawjadii ninkeeda inay kicisa ninka naagtiisa inuu kiciyo caruurtiisa in la kiciyo deriskii in la gaarsiiyo oo la yidhaahda hubbuu ilaa cibaadat illaah wardadii habuu cibaadada u kaalaya in la yidhaahdo sunnati nebi sal allahu aleyh wasalam waxaa saas loo yeelaa waxaa weeyaan haddiid ilmahaada iyo reerkaada ay cibaadaystaan qofkaad cibaadada u yeertay intuu cibaadaystana ajirkeeda waa lagu siinaa asna wax laga nusqaami maayo ilaahi kariim weeyaan siduu rabo wax kuu siinaya marka ajirkoodina waad helaysaa marka cibaadada waxaa wanaagsan in cibaado kale noocyaal badan aad samaysatid dad baa waxay u arkaan cibaadada hal shay keli ah ama qur'aan ama qiyaam bas ah maya waxa weeyaan kan la imaaw kan la imaaw kan la imaaw intaba waa loo baahan yahay Ee, midda kale waxaa waaye taxari leylati alqadri habeenkaas leylatu lqadri lagu tilmaamay uu ilaahay ku magacaabay in la raadraadiyo habeenka way naga maqan tahay way naga dhunsan tahay tobankaanay ku dhex maqan tahay sida raajixana waxa weeyaan meel oo habeen go-an ma laha sanad kastaba meel kale imaanaysa haddii eh, in kastoo loogu rajo badan yahay habeenka toddoba iyo labaatan haddii aan idhaahdo waa hal habeen oo tobanka dambe ka mid oon isbedelayn haddii la yidhaahdo waxaa la dhihi karaa leylatu sabca wacishriin waayo haddii aan idhaahdo way guurguurtaa habeenka sanadkan waxaa dhici karta kow iyo labaatan in noqoto sanadka dambe saddex iyo labaatan sanadka dambe shan iyo labaatan sidaasaana raajixa marka taa waxay keenaysaa inaan wada dadaalno sidii wixii aan raadinayno u helno waxa weeyaan tobankii oo dhanba iska dadaal marka sidaas baa la doonayaa inaad to- in taxari ilaahay wuxuu ihi wamaa adraaka maa leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wax oo dheeraad ahoo looga hadli kara ma jiro sida nebiga loo tusiye qiimaha ay leedahay alyidhi wamaa adraaka maa leylat lqadri maxaa ku baray oo ku ogeysay leylat lqadri waxay tahay marka nebiga waa u hiloobayaa markaasaa layidhi anigaa kuu sheegay inay leylat lqadri khayru min alfi shahr kun bilood ay ka khayr badan taha layidhi dad baa waxay u maleeyaan kun bilood ay la mid tahay ma aha ilaahay ma dhihin leylat lqadri tusaawi alfa leyla ma dhihin laakiin khayru min alfi le- min kulli min eh, khayru min alfi shahrin buu ilaah yidhi kun bilood bay ka sii khayr badan tahay marka kun bilood markii la qiimay saddex iyo siddeetan sano iyo gogo bay noqotay yacni hal juz oo qur-aan habeenkaas haddaad akhrisid waxay ka dhigan tahay saddex iyo siddeetan sano ood habeen kasta juz qur'aan aad akhrisay ka dhigan tahay cibaadadii kale ugu qiyaas qaado laakiin ilaahay wuxuu idhi khayrun min alfi shahr waxaa dhici karta inay laba kunoo bilood saddex kunoo bilood inay tahay waa ka khayr badan tahay ilaahi hadduu yidhi in waxaa adcaaf mudaacafay ka badan tahay marka ha ku xirin alfa leyla keligeed ha ku xirin alfa shahr ha ku xirin marka habeenkaas qiimaha ilaahay agtiisa uu ka leeyahay yaa malaa'ig badan baa la soo dejinaya malaa'igtaas habeenkaas howl bay qabanaysaa in cibaad dadkii addoomaka cibaadada ay samaysteen qaara qoray maadaama cibaado badan dadka ay la imaanayaan iyo habeenkaas waxaa loo baahan yahay kiraaman kaatibiina a loo baahan yahay waa qorayaan waxaa habeenkaas loo qa- loo soo dejinayaa habeen sharaf la waayo ciidanka markii la rabo munaasaba waaweyn in la jooga dabaaldegaa loo sameeya habeenkaas malaa'igta waa soo dabaaldegaysa waxaa dheeraad e waruuxu jibriilna waa imaanaya kabiiru lmalaa'ika la yihahda weliba waxyigu gaar u yahay jibriilna waa imaanaya ilaahay agtiisa ay maqaam weyn ku leedahay dadka ilaahay agtiisa maqaam ku leha habeenkaas la keenaya dadkaas waxay ku soo degeen waxaa ka sii qiimo badan biidni rabbihim iskama imaan ayaga ilaahay baa soo diray ilaahay markuu addoomankaas soo dirayo qiimaha habeenkaas agtiisa ay ka leedahay daraaddeed baa loo soo diray iskama imaanin biidni rabbihim marka min kulli amrin min kulli amrin waxaa weeye habeenkaas waa habeenka qadarka u dhici doono qofka dhimanaya qofka noolaanaya sanadkaa wixii dhacay oo dhan maamulkeeda malaa'igta loo qaybinayo waa tii ilaahay uu yidhi fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim habeenkaasaa wax badan la kala bixinaya malaa'igta waxay ogaan kartaa sanadkan waxa dhici doonoo dhan baa nin kastaba waxaa weyaan buuggiisa gooni loo siinaya marka buugga fiican sida lagugu qoro waxa weeyaan habeenkaas ilaahay ha kaa arko wax wanaagsan oo cibaado ah marka habeenkan ilaahay agtiisa qiimo weyn bay ku leedahay cumriga gaaban bay weynaysaa man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih waxa kaloo doonay maxay tahay habeenkaas leylatulqadri ninkii ilaahay waafajiyo asoo cibaado u soo jeedo qiyaamka saas weeyaan laysa salaad keligeed maaha haddaad qur-aan usoo jeedid haddaad ilaahay inaad xus usoo jeedid haddaad ilaahay baryaysid man qaama leylata alqadri baad soo gelaysaa oo waxaa ka kugu ximbaarayana iimaan iyo ajir ilaahay aad ka raadsanaysa hadday tahay gufira lahu maa taqadama min dembih sidaa daraaddeed baa waxaa la sunneeyaa tobanka dambusaynaba kuu dhaafin adduunyadoo dhan baa meel layska soo dhigaa markaasaa la ictikaafa ictikaafka macnihiisa waxa weeye cibaadada ilaahay oo loo go-a dadkana laga tago sidii macnaha iimaankaada aad u kubcisid toban maalmood markaad adiga naftaada la khaali noqotid ood cibaadada ilaahay leyla nahaar aad ku wadid adigoo si kale aad soo baxaysaa keli a waxaad ku dadaashaa masaajidka markaad ku ictikaafaysane dad baa isballansanaya markaase arbac o cishriin saac ay wada fadhiyaan wada sheekaysanaya wax wada cunayaan ictikaafkii khalal baa kaa gaaray ictikaafka waxaa la rabaa si gooni adig meel inaad u fadhiisatid ood naftaada muraajaca samaysid waxaa lamid oo hadda nugu soo kordhay teleefoonka iskasoo iska soo reeb dad baa ictikaafaya teleefoonkiina way soo qaadanayaan macnaha waxay ka dhigan tahay dadkeed kasoo tagto o dhan aad masaajidka soo gelisa liannahu daqiiqo kasta war baa kuu soo dhacaya whatsapp iyo telgaraaf mush caarif ee teleefoonaad wixii oo dhan baa soo wada dhacay markaad inta ka raac inta ka raac waxaa ictikaaf lama yidhaahdo qofka haddii uu ictikaaf kari karin oo maalan nin oo oo shaqaalo ah weeyaan ama masjid munaasib ahoo lagu ictikaafi kara ma haysatid ama maxaan ku idhaahdaa qofka dabiicadiisa baan ictikaafi karin dad baa nicmo ku koray oo markii ay masaajidka yimaadaan shamiitada ha lagu saaxdaliira ma kari karaan liannahu firaash haadi a buu u bartay maanta dhan waa gadgadoomaya cibaadadii kalea ka khaldamaysa naftiisa dhan baa waxaa weeyaan mutadaayiq uu noqonayaa wax ma akri kara wax ma cibaadaysan kara liannahu xaloo dhan ma uusan hurdin dadka sidaasa waa sunna waa ictikaafka gurigaada soo hurud adigoo qalbigaada degan yahay cibaadadii kale si wanaagsan ula imaw sidaasa wanaagsan ayib waxaad ka fogaataa ictikaafka markaad ku jirtid ka fogow inaad dood iyo qayli aad ku geshid ama dadka kula joogo ama telefoon aad ku geshid liannahu wixii laga looga gol lahay baa meesha ka maqan marka ictikaafka waxa weeyaan naftaada dhaawacyaashii adduunyada ay soo gaarsiisay kow iyo tobankii bilood yaa hadda aad rabtaa inaad iska dhaydid oo daaweysid qofka haddii u jirada waad aragtay jira jasadka hadday ka qabatay ninka dakhtarka wuxuu u qorayaa maalmo oo soo hadba cudurka intuu la egyahay maalmo soo raaxaysaa la leeyahay saddex maalmood toban maalmood bil waxay noqotaba dhakhtarka uu qoraya dowladdu waxay ku qasban tahay ninkaa fasax in la geliyo tasawar annaga imisaa dhaawac adduunyada nagu socotay kow iyo toban bilood jirhkeenna maxaaba ka nool xaqiiqada markii la yidhaahdo waxaan u baahannahay min jadiid jidkii inaan aan soo daaweyno soo dhayna baan u baahannahay waxyaalaha lagu oo lagu hagaajinaya waxaa ka mid eh ictikaafkaasaa ka mid eh waxaa sidaasoo kale layska rabaa duca mowsimkeedii aa la joogaa ninka saa'imka ilaahay dadka kale waa kaga dhow yahay waxa weeyaan ninka saa'imka farxataani buu leeyahay farxadii waxaa ka mid eh markaad habeen kasta aan furaysid waad farxaysaa ilaahay baa cibaadadii kuu dhammaystiray oo marka ramadaanka kaa dhammaado marka habeen kastana sidaasoo kale ay la mid tahay walidaalika waxaan horey u soo sheegnay inay ducada munaasib ku tahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii aayaatu siyaam dhexdeeda lagu sheegay oo macnaheedii ay tahay war addoommankaygii haddaad i baryaysiin habay iloobina ramadaanka markaad soomantihiin in idin baradaan fii leylihi wa nahaarihi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaanii falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun ilaahay waxuu yidhi nabigiisa u sheeg addoommankayga inaan u dhowahay nin kastoo i baryana aan ajiibaya ducadiisa hadduu i baryo falyastajiibuu lii macnaheeda waxaa layidhi sidaan uga ajiibi lahay ha ka shaqeeyaano yacni ha iga dalbaano sidaan uga ajiibi lahay macnaha waxa weeyaan waxyaalaha keenaya ducada in lagaa aqbalin ka fogow ay ka mid tahay xaaraan la cuno marka nebiga calayh salaatu salaam ducada wuxuu yihi adducaau huwa alcibaada ducada waa cibaado ayadaaba cibaado macnaha laysa hunaaka cibaada ila adducaa liannahu waxa weeyaan cibaadada maxay tahay atadallul ilaahay laysku dulleeyay addoonka markii dullaynta ay ka muuqanaya waxaa weeyaan markuu ilaahay gacmaha kor u taaganaya addoonnimadii ha ka muuqato cibaadadan kale sidii ducada uga muuqata ugama muuqanayso walidaalika maadaama saas ay tahay ilahi wuxuu uri udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin yacni ilaahi wuxuu uri ibaryo ha iska kayweynaynina waxa weeyaan baryada ilaahay aad baridid waxa weeya inaad addoon ilaahay u baahan tahay oo faqiir aad tahay inuu ilaahay kariim yahay wax kasta uu awoodo iyo ay tusinaysaa ducadii sidaa daraaddeeda la rabaa inaad adiga xaajaadkaada waa badan tahay cid kale kuu ducaysa ha ku kaaftoomin maalan ninkan imaamkaa wuu kuu ducaynayaa laakiin adiga meesha laga haayo ma ogo markaad adiga naftaadii la khaali tahay ilaahaada bari ilaah luqada tahadnan ku bara ilaahay asaa ku abuuri luqadaana asaa ku sii waa inaad ilaahay ilxaax ku samaysaa ilxaax waxa weeyaan ducadiyood ku celcelisaa oodan dhintii hore oba aan ducaystaaba aan aaaarkeeda arkina tan maxaaba maya saas ma ah ilaahay mar kastaba bari ku celi ku celi ku celi waad heli ducadaas ama wixii aad dalabtaa lagu siinaa ama ajirkeeda dibaa lagugu dhigaa ama dhib kugu soo socdaa lagaaga ilaalinaya marna baad lasta khaasiraan sidaas ku dadaal waxaad xaawishaa ducadii haddan la soo gooriyey nebiga xagguu naga jiraa dheh caaishaa weydiiso waxay tihi haddii la qadara in habeenka aan ogaado leylatulqadri dad saalixiina ogaan karaa jiree oo calaamaad ay ku arki karaane haddii leylatulqadri arka maxaan leeyahay nebigu wuxuu ihi allaahuma inii acuudu allaahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa facfu canii dhe buu iri ilaahu allaha oo dembiga dhaafis badan baa tahay inaad addoommakaada cafistana waa jeceshahay ilaahu iska kay cafi nin caami nin kale ducadaas waa xifdi karaa allaahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa facfu canii intaasaa nebiga calayh salaatu salaam caaisha waa zawjadiisii waa saxaabiyad jaliila ah wixii uu ogaay uu khayr badnaa u sheegay ducadaas marka ay kuula mid noqonin ducada kale mar kastoo saajid tahay mar kastoo raakic tahay mar kastaba ilaahay ku bari ha iska iloobin bisha ramadaan markii la joogo inaad khayr la baxdid iyadoo waxbixinta ay qiimo ilaahay agtiisa ka leedahay ramadaanku maba sii jirtaba nebiga calayhi salaatu wasalaam wahuwa qudwatunaa kaana ajwa aj- kaana ajwad annaasi wa kaana ajwad maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil nebigaasooba oo deeqsi ahaan jiray yaa ramadaanka haddana ugu sii deeqsi badnaay marka sidaasaa la rabaa oo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado wax kastood kari karaysa addoommanka ilaahay markuu ammaanay cibaaduraxmaan wuxuu ku tilmaamay waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqtuluu wakaana bayna dalika qawaama maanta waxaa weeyaan dadkii hore waxaa laga ilaalinaya xoolihiin oo dhan hal mar hawada bixina ah laga celcelinaya annagana maanta waxay naga joogtaa war wax un bixiya annaga waxba bixi mayno liannahu adduunyadii baa nala weynaatay aakhiradii baa nala yar saxaabatu rasuulilah ilaahay wuxuu yidhi lam yusrifuu walam yaqtuluu yacni wa- xoolihii bixinteedii israaf kulligeed ha wada bixinina layidhi liannahu dad oo wada bixi karaa jira loo ogol yahay oo hadhowti aan shallaaynin ninaa jira xooli intuu bixiya biri ou leeyahay laytanii lam afcal waa ka maanta yaa yaa wax isiina ilmihi yaa masruufa iga rabo ninka saas dhahaya lam yusrifuu walam yaqtuluu wakaana bayna dalika qawaaman yaa laga rabaa wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin